aad baad umahadsan tahay omarlakiow wariyaha shalayta lagu xiray magaalada kismaayo wuxuu ahaa wariye ka howlgalay daacadda raadiyo kulmiya ee ku taala fadhigeedu yahay magaalada muqdisho wuxuu ku sugnaa magaalada kismaayo muddooyinkii ugu dambeysay halkaasoo howlo shaqo iyo arrimaha idaacaddaba uu u joogay waxay jirtay seminaar oo uu qayb ka ahaa oo shalayto ka furmay magaalada kismaayo kaas oo ahaa habka tebinta doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka ka dhici doonta dalka seminaarkaas oo ay qabanaysay hay-adda onsom u n-k runtii waxaa nasiib darro ah annagoo badan oo wariyaal ah oo ku jirno qolkii enoog ay nooga socdeen casharada kala duwan oon ku qaadanaynay in nala soo galo kadibna wiilka lala baxo
waayahay marka cidda la baxaysa waa ciidamo jubbaland ka tirsan a dabcan waa dharcadda ama ciidamada loo yaqaano nabad sugidda
ma jireen mas-uuliin la socotay ama idiin sheegtay ujeedka ay ula baxayaan waryahan gaarkaay u beegsanayaan dood badan ka bacdi iyo in aan isku dayno in aan kala hadalno in lasii daayo wariyaha waxay noo sheegeen in uuse ka diiwaan gashaneen wariyaha wasaaradda warfaafinta jubbaland taasina annaga umaanan fasiran sida ay hadalka u dhigeen waxaa jira wariyaal la mid ah oo aan diiwaan gashaneyn haddii ay run tahay arrintaasi wariyaashaasina qayb lagama dhigin xariga wariya jaylaani xuseen yuusuf iid ee shalayta loogu geystay kismaayo
waayahay marka haddii aad arrintaas tuun aad ka qabtaan in marmarsiyaha jubbaland ay ku xirayso bal maxaad u badinaysaan sababta loo beegsada jaylaani run ahaantii jaylaani xuseen yuusuf iid isbarashadii seminaarka macallimiintii xilligii la isbaranayey waxaa jirtay qof walba taytalkiisa iyo warbaahinta uu ka howlgalo iyo muddadii uu shaqeynayey inuu soo bandhigo wariyaasha kadib xuseen baalkii ii sheeg jaylaani waxa uu sheegay in uu muddo dheer kusoo dhex jiray saxaafadda idaacado kala duwan oo shabeelle iyo kulmiye ay ugu dambeysayna uu la shaqeynayey muddooyinka ugu dambeysay in badanna uu kusoo dhex jiray arrimaha saxaafadda ama warbaahinno kale oo uu soo shaqeeyey intaasi kadib maba la daahinba wax yar ka bacdi wariyaha lala kacay kadib meel baa la istaajiyey waxaa lagu wargeliyey in uu ka soo baxo meesha islamarkaasina la xiri doono dib uu iigu soo laabtay waxaa ihi sideebaa wax u jiraan waa la haystaa buu yidhi waan soo baxay banaanka usoo baxay nimankii dharcadka ah baan damcay inaan wax u weydiiyo hadda kuma jawaabi karnay dheheen xoogaa shaki yar baa jiro marka waan ka shaki baxaynaa maahan markii ugu horeysay oo wariyo kasoo jeedo deegaanka jubbaland deegaanada jubbaland oo ku sugan magaalada kismaayo xarig loogu geysto weliba si sharci darro ah oo sharciga qawaaniinta wariyaasha madaxa bannaan u degsan ka baxsan lagula kaco sida aada la socotid bishii hore dabayaaqadeedii bishaan kasoo gudubnay bishii kasoo horeysay waxaan ka wadaa julaay dabayaaqadeedii anigan aan kula hadlaya xarig laigu geystay qaabkii laigu xiray iyo barnaamijkana waa la garan waayey dee xarigan waa wax iska socdo oo maaragtay meel uu iskanayo haba yaraate aan jirin oo wariyaal gaara lagu bartilmaameysanayo hawshaas waxa ka dambeeyana aniga ma garanayo laakiin hadda fikrad ahaan kolley kii hore oo aniga laigula kacay wixii ka dambeeyey waa la yaqaanaa dad gaar ahay ahaayeen inaa warbaahinta kala socotay waa laga yaabaa laakiin tan waxaa igu dhalan karta wariyaashii awal hore dadkii ka dambeeyey aniga xarigayga ama farsamaysan ciidamada usoo dirsaday inay wiilkaana sidoo kale ay ugu soo dirsadeen waayahay marka waxaad ii sheegtaa jelani ma idinkaa u yeeray ururkiina saxufiyiinta seminaarka inuu ka qayb galo ma hay-adda u yeertay waxaa igu maqaala ah in isaga keliya uu yahay saxufi ka baxsan deegaanada jubbaland kuwa hadda ka howlgala in seminaarka uu ka qayb gelaya idaacad muqdisho ku taala isagoo ka shaqaynaya seminaarkan kismaayo u yimaado dabcan jubbalandna waa maamul hadda dhisan aqoonsi ayay uga baahan tahay wariyaasha ka howlgalaya deegaanadeeda haddii laga soo gudbay in arrintan tuunaad ka qabtaan jelani yaa ku cazumay seminaarkan ka qaybgalkiisa sidaad la socotid jelaani wuxuu kasoo jeedaa deegaanada jubbaland waxaa waaye weriye madax bannaan wuxuu xaq u leeyahay wariyaasha madaxa bannaan ee ku sugan deegaanada jubbaland ee horeyna uu uga soo shaqeynayey haddana uu dib ugu soo laabtay inuu xirfadiisa aqooneed la wadaago islamarkaasina uu kusii sugnaan karo deegaankiisa xaq weyn buu uleeyahay jelaani wariyaasha madaxa banaan maadaama uu ka mid ahaa waxaa jiro xusmaayo waxaa ka dhisan urur la yidhaahdo jiijo oo madax banaan ururkaasi waxaa guddoomiyeed ka ah khadar maxamuud xareeb nin la yidhaahdo oo wakiil wareedkii idaacadda v o a kismaayo ama deegaanada jubbaland waxaa guddoomiyey ku-xigeenka ahaa maxamed qaasim cali waxa oo asaga laftirkiisa ah wakiil wareed star t v run ahaantii kulankan waxaa ku casuumay ama qaybta ka dhigay wariyaasha madaxa bannaan mas-uuliyiinta wariyaasha madaxa bannaan ee ururka jija yaa qayb ka dhigay oo magaciisa wariyaal la qoray oo dhiistii loo gudbiyey buu ku jiray oo dhiistigaasi uu gaaray xafiiska u n sidaasaana wariyaha lagu soo wacay oo lagu wargeliyey inuu siminaarka ka soo qayb galo waxaana soo wacday hay-addii siminaarka bixinaysay sidaasaana waryuhu lagu casuumay oo qayb kaga noqday siminaarka ugu dambeyn marka saabir bal ururkiinan jija ee suxufiyiinta madaxa bannaan ee jubbaland bal hadda maxaa dadaal oo soconaya shalay ayaa la xiray jeelaani xalay xabsiga ayuu ku hoyday maanta weli waa uu xiran yahay bal hadda dadaal intee leg ayaad wadaan rajadiinusa waa maxay wallaahi cumarlaki oo horta dadaal ma yaro oo meel kasta iyo wax kasta oan samayn karnay waan sameynay waxaan isku daynay inaan la xiriirno saraakiisha laamaha amniga iyo qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta jubbaland ilaa iyo hadda saraakiisha laamaha amniga wax jawaaba nagamaysan siinin waxaan ka ahayn baaritaan baa ku socdo waan ka shika baxaynaa war ninkan maxaa lagu heestaa waa adiga arrimahaas arrimaha noo cuntamaayo way noqon waayeen kadib arrintii waxaan la wadaagnay ama dhex galnay mas-uuliyiintii ugu dhaqdhaqaaqa rooneed maamulka jubbaland ayaga laf ahaantooda xataa waa lagu sharfi waayey oo arrinta ayada ahayd in ay ku guulaystaan siideynta wariyaha madaxa bannaan ee ku xiran magaalada kismaayo waa ay ku guuldarraysteen waayo meeshaan kala dambayn in aysan ka jirin baa halkaas kaaga caddo oo ciidamada ammaanka ay u shaqeynayaan dad gaar kaab waa mahadsan tahay ayaa aad baad u mahadsan tahay